kusoo dhawaada codka ubax codka ubax a platform dedicated to discussing ideas that affect our society the most the most wacyigelinta qiimaha sugaanta culture then the voice of storytellers
assalaamu calaykum kusoo dhawaada codka ubax oad ka daawanaysaan bogga youtube-ka sidoo kalena aad ka dhegaysanaysaan adeega bodkastka maanta waxay la joogaa ama soo horfadhiya walaalkay cabdi maxamed axmed cabdi maxamed axmed waa soo saaraha sidoo kalena mas-uulka kitaab cloud cabdi maxamed axmed magaaladaadii baan joognaa magaaladii stockholm ama gaar ahaan xaafadda rinkabi magacyo badan baa lagaga yaqaanaa magaalada iyo weliba gaar ahaan xaafadan iska caan baad ka tahay ya waxir
in badan soo dhowow kusoo dhowo codka ubax waxyaabo kala duwan bay maanta ka hadli doonaa waayo howlo arrimo bulshada waaweyn baad wadaa runtii in badanna waan waan dee waan la socday howlahaada wado waxaa ka mid a inaad soo saarteen application la yidhaha kitaab cloud magaca waan sii fahmaynaa wuxuu yahay kitaab marka la maqlo muxuu yahay kitaab cloud kitaab cloud waa waa waa bog ama cloudka ku jira Eh, so kitaab cloud magaca waa app loogu talagalay bugaagta ama in laga dhegeysto ama laga akhristo waa app streaming service ah Eh, internetku ku jira adiga waa taabsanaysaa islamarka kuu soo baxaya akhris ama dhegeysi muuqaalna wuu ku jiraa hadda waan soo wadnaa muuqaalo badan ayagana way imaan doonaan En muuqaaladaasna waxay ku saabsanaan doonaan oo kale for example qorayaal inaan soo en, interview ka soo qaadno ama book summaries ayagoo sameynayo kitaab cloud waa usoo noqon doonaa ah, laakiin waxay xidhi la leedahay ah, een, noloshaada iyo yaraantaadii bay xidhi la leedahay yes waayo xataa een, waxaad u samayseen slogan amaba halku dheg la yidhaahdo in la dimuqra- dimuqraadiyadeynta tacliinta tacliinta yes maxaa looga jeedaa waxaa loola jeedaa waxaan ognahay eh, dunida dhan wada ogtahay en, tacliin ama en, eh, knowledge inuusan qof walba haysan especially africana ay ku yar tahay Um, yurub waa aragtay africa laga imaanaya yurubaa loo imaanaya si wax loo barto Eh, marka i- waxay u egtahay inay wax walba inta ku kooban yihiin marka annaga waxaan doonaynaa inaan gaarsiino en, africa ama dadkeena soomaaliya de nidaam weyn weeyaan nidaamka aad doonaysa inaad ka hortagto markaad leedahay in la dimuqraadiyada iyo tacliinta waayo nidaam sidaa kusoo dhisnaa Mhm.
oo bulshooyinka adduunka cadaalad darro ay kala tirsanayeen baa jira Mhm.
adigoo shakhsiga siduu la dagaalami kartaa nidaamkaas Ah, wax walba waxay waxay u baahan yihiin hal qof badanaa inuu inuu bilaabo ama arko Ah, kadibna wuxuu heli doonaa ah, hopefully dad yacni taageeraya ama support garaynaya yes adigu markaad yarayd eh, tacliin dimuqraadiyadeesan ama ma kusoo gaadho halkaaga ma kuugu timi tacliinta may Haye.
Eh, marka aniga yaraa waxay ku bila waxaan bilaabay dugsiga qur-aanka la ii diray en, eh, iskuul caadi maanan dhiganaynin Eh, marka hooyo aaba waxay go-aansadeen adiga qur-aankaa dhiganaysaa marka ugu horeysa kadib aa bilaabaysaa en, iskuulka caadiga ah Eh, dharkiiba waa la ii soo iibiyey xitaa oo muxuu ahaa aan ku aadi lahaa iskuulka because different uniform waa leedahay eh, markii uu different classes la kala aadayo soomaaliya oo kale Eh, laakiin eh, ma maysan naqan aniga kamaana qaybgelin kuwii muxuu ahaa en, iskuul ama lagu soo baray soomaaliya Eh, wiilan daris ahayn baa laakiin xoogaha ibi bilaabay alif ba ta ja iyo waxyaabahaas oo kale af soomaali ah anigana kan carabigan aqaanay so marka xoogaa way ii fududaatay inaan qorqoro Eh, kadibna dagaalkii aa dhacay waa kasoo guurnay soomaaliya so ma dhicin weligeed
waxa aad timid dagaalkiiba markuu dhacay kadib kenya aad timid yes otanga xera qaxoontiyeed Ehm, sidee tacliinteedu ahayd Ta- halka janis ma u heshay fursad ma u heshay may halkaana waxaan kasii wadnay dugsiga qur-aanka Eh, taas baa soomaalida dhan ugu wada fudud macalin dugsi qur-aan waa la helayaa En, eh, laakiin macalin maadooyin kale ama waxyaabo kale dhi- dhiga lama helayo so dugsiga waan aaday kadibna united nation meesha joogta baa waxay samaysay iskuulle u samaysay eh, ciyaalkii meesha joogay maadaama aan ahayn ilaa intaasoo kun oo qof qaxooti ah meesha ku noolaa Eh, meesha marka waxaa laleeyahay ciyaalka un hal- waxa bartaana xitaa looma geyn waxay un ahayd en, eh, wax un ha sameeyaan iskuulka iyo meelaha iyo aroorti- intay aroordi lahaayeen meesha ha tagaan hala mashquuliyo hala mashquuliya ciyaalka haddana adiga iskuulkaasaa kuugu dhowaa waana markii koowaad ee Yes.
aad iskuul tagto laga yaaba inaad dareyskaagii ama uniformkii aad muqdisho kala timid sida tiiba laakiin dhacdo weyn baa kugu dhacday maalintii koowaad sax maxaa ku helay maalintii koowaad iskuulka waxay helay waxay ahayd kalaaskii waa la iska wada fadhiisanayaa yacni ciyaalka dhan waa la isku wada darayaa qof hore usoo dhigtay qof aan hore usoo dhigin iyo lama kala oga yani lama kala soocayo so marka aniga meeshaas iska galay kadib sabuurad bay macalimiinta wax ku dhidhigaan sabuuradda wax lagu dhigaya noox baa iska qorqoray markaan qorqoray kolley markuu galaaska dhammaada macluumada way fiifiirinaysaa qof walba cashirka waxa uu sameeyey aniga marka keegii aragtay xitir warba maxay waxaan farxumada badan ayaa waxaan sidaa wax u qoro kale meesha bay aan ku niya jabay and then waa iska sii daayay dugsigii hore isaga sii dhigtay dugsigii qur-aanka iskuulkii dib baa uga noqotay hal mar baad soo gashay markiina isla markii waxbaa kugu dhacay isaga tagtay yes goorma iskuul markaa kugu xigay waxaa igu xigay markaan imaanay sweden tuulo yar baan deganayn tuuladaas baa muxuu ahaa ka bilaabnay iskuul iskuulkeena waxaan ka bilaabnay firblas class wax la yidhaahdo classka ugu horeeya oo lagu lagu tababarayo inaad swedish ka barato marka ugu horeyso kaabaa igu horeeyey kaana dee systemka yurub waxaa weeye marka imaadid isla markii lagu weydiinaya hore wax ma usoo dhigatay hore wax ma usoo qortay luqadee and so on marka aniga waxaan ka mid ahaa kuwaan weligood waxba qorin kuwaas baa marka isla markii nala geeyey andee meeshaasaan ka bilaabnay adigoo sidaasa oo ka mid ahaa dadkaan hore waxu qorin de intii winaabtagaa ku baray mooyaane ayaa haddana muddo kooban oo la yaab ku noqotay macalimiintii swedishka ahayd aad ku dhammaysay afkaadi muddo sanad ka yar camal baan ku dhameeyey daqada swedishka kadibna waxaa la ila diray ciyaalka swedishka kalaasyadoodan ka bilaabay i think it was seven seven grade baan ka bilaabay meeshaas ba haddana waxaan soo bilownay maadooyinkii kale dhan aan wiligii hore u maqlinba xisaab biology physiology, uh, you name it, everything. Aan kala bilaabay. Yes.
marka carab caro iyo ciil badan oo u qabtay tacliinta si fiican aad kula dul dhacday miya aan kula dul dhacay oo haddana luqadeeda haddana ahayn so laakiin xiisaa weligay allahi u hayay in aan muxuu ahaa wax barto my role models weligay allahi waxay ahaayeen macalimiin yacni macalimiintaan jeclaa macalimiin qofa macalina wax baraayo all the time Uh, actually aniga xitaa macalinimo baan muxuu ahaa universityga ku aaday aan kusoo bartay uh, so taas bay ahayd all the time yani the people you look up to waad ka midha dhalisay runtii jacaylkii aad u qabtay yaraantaadii muqdisho adigoo joogo ilmo yar ah dugsi qur-aan keliya dhigta adigoo u diyaargaroobay iskuulkii u dagaal dhacay waxaa ka timid xero qaxoonti aad gashay haddana aad ka heli weyday iskuulka doonaysay sweden marka aad timid ilaa jaamacadaad socotay si aad macalinimo u barato oo tacliinta usii gudbiso maantana si kalaad macalin u tahay oo dee applicationna wax lagu baranay af soomaaliga iyo dhaqankii diintii baad soo bandhigtay qofku si fudud ugala soo degayo play storeka ama app storeka deedna oo gurigiis isagoo jooga isticmaalayo waalid iyo caruurba inta aynan u iman kitaab cloud markii aad iskuulka dhiganaysay ama aad bilowday iskuulka sweden waxaa kalood samaysay bulshada soomaalida ah waad ka dhex baxday maxaad samaysay bulshada soomaalida kama dhex bixine meeshii aan deganayn baa sidaa ahayd yani soomaali kale ma deganayn waxaa deganaa swedish ama ajaanib kale dhowr soomaali way deganayn laakiin aniga da-deeda maysan ahayn ciyaalkaas oo kale so waxaa dhacaysa waxay tahay yani cunug yarna waa tahay so waxaa dhacaya in aad la qabsatid dadkaas waxa ay sameynayaan yani ciyaaraha ay ciyaarayaan football football baan soo ciyaaray for example and isla markiiba after eight month football baan galay qolo swedish la galay waxyaabo badan baa meeshaas ka soo bartay social codes wax la yidhaahdo kale aniga qof afrikaan markaa tahay aad inta imaad yani yurub waxay kula tahay everything so waxaa dhacda mar waxaan soo iibsanay sirwaal football lagu lagu ciyaaraba aaba iisoo iibin lahaa wuxuu iska soo qabsaday mid oo ku yaal yaal ubaxyo iyo waxyaabaha ku sasawirnaa marka swedishka waa dad xoogaa way wanaagsan yihiin laguma laguma caynaya oo something laakiin xoogaa markaa isbarataan lagu leeyahay maalin marka wuxuu ugu yiri mid ka mid a abdi waredina havai hooj yani waan la ciyaari jiray waan heesan jiray sirwaalka oo futbolka aan ku ciyaar laakiin waxba maysan sheegi jirin laakiin markaan xoogaas baran waxay yidhaahdeen sirwaalkaas kasoo bedelsirwaalkaagii hawaii bay ku yaalamarka taasoo kale waxyaaba badan ku baraysaa laakiin markaad soo gashid bulshada aad baranaysaa haddaad yani dib uga baxsan tahay ma soo galays ma ogaanayso waxyaabahaas oo kale oo dhan
adigoo markaas saas oo dee bulshada swedishka aad yani ku dhex jiray oo maganaysa wax la baranayay oo soomaali badan aanay deganayn degmada ama tuulada deganay ayaad haddana waxaa timid xaafadii ugu soomaalisan sweden rinkaby oo dhammaantana joogno sidee buu ku dhacay isbedelkaasi isbedelkaas isbedel anaga aan aan rabnay ma ahayn actually aniga iyo walaalahayba hooya rabtay hooya marka waxay maal 1998 baa aniga iyo ayada isla imaanay stockholm marka markaan laabanay kadib waxay tiri bes stockholm aan u guuraya ayadana waan fahmi karaa yani dad af soomaali ku hadlaayo everyone ay hore usu yaqaaneen dad qaraabo ah baa inta deganaa marka waxay tiri bes stockholm aan u guuraynaa dhowr sanay qaadata waa jiijiidnay marka ugu dambeysa waxay tiri no we are leaving so 2001 aan halkan usoo guurinay
rinkabi markaa timid maxaa kala kulantay rinkabi markaan imaanay waxay ahayd laba bulshan aan kala degnayn cawn ay ahayd yani two different waxaan ka kala imaanay like swedenna waa degannahay marka rinkabi waxay ahayd ayna tahay food forande meesha soomaalida ugu badan tahay lila muqdisho la yiraahdo marka aniga iyo saaxiibaday hadda aan nahay iyo xoogaha waxaa naga dhexdhacay culture maxaa la yirahdaa clash culture crock anigana muxuu ahaa yani waxaan la socon jiray soomaali swedish iyo ajaanib kale halkan waxay ahaan soomaali kaliya oo hadda ay la kala soo socnaa xitaa aniga waxyaaba qaarkood aan aan jeclayn xitaa ay dhici jirtay laakiin cabdi swedisho iyo cabdi heblo iyo baa la dhihi jiray so laakiin waa isbarana markii dambe cabdi oo ma garanaysaa swedishkii ma garanaysaa bulshadiiba swedishka ahayd ku dhex jira dabcan la nool yahay soomaali badan aanay is arkin af soomaali aan wax ku dhigan ayaa mar keliya imika waxa uu ka shaqaynayaa horumarinta af soomaaliga xagee uu ka imanayaa isbedelkaas amaba goorma kugu soo baxay
waxay ugu soo baxay markaan guursaday markaan ciyaal yeeshay waagii hore generationyadeeda waalidiinta waxay dhihi jireen ninkan af soomaali ma yaqaano dhaqankiisa ma yaqaano and so on laakiin ciyaalka ma aha qaladkooda marwalba waxaa weeye waalidiinta waalidka hadduusan tusin aysan jirin meel ay yacni ku ogyihiin cunuga uu kusoo baranayo diintiisa ama luqadiisii yacni sweden gudaheeda siduu kusoo baranayo because adigaba maadan siinin the tool soo maaha so ma soconayso so taasa aniga raba marka inaan xoogaha bedelo ciyaalkayga aniga xitaa muxuu ahaa ma ihi perfect swedishan kula hadlaa ciyaalkayga badanaa laakiin waxaan doonaynaa inaan bedelno taas ayagana aan siino meel ay ka daawadaan ama ka dhageystaan luqadoodii ay ku laabtaan hadda ani weligay buug soomaali maana akhrin for example laakiin ayaga hadda waxay helayaan much easier tii annagana soo martay ma raba inay ciyaalkayga soo maraan ha ahaato luqad ama dhaqankoodi ama sweden xitaa waxay ku leeyihiin macalimiinta waxaa fiican luqadaada inaad ku hadashid because luqadaada markaa ku hadashid luqadaha kale xataa way kuu fududaanayaan aniga hadda inaan wax qoro ama akhriyo waxaa ii fududaysa inaan quraanka soo barto oo kale for example laakiin haddaan sweden aa imaado waxaa tahay an alphabet yani luqadaada maadan kusoo qorin mataqaanid oo kale marka taas saas baan rajeynaynaa inay u helaan halkan and then hor kasii wataan waxyaabaha aad u samaysay markaa ciyaalkaaga ee maanta bulshada soomaalida soo gaaray waxaa ka mid ah kitaab cloud yes kitaab cloud muxuu caruurta ugu qabanaya sweden ciyaalka waxaa loo shidaa ama loo akhriyaa bugaag habeenka ay ku jiiftaan gunaat soogr la yiraahdo so habeen walba akhrinaa aniga ciyaalkayga laakiin marba waxaan dareemay wynot ayadoo soomaali ah inaan helno buwaag soomaaliya waan weynay of course way yaalaan laakiin ma badna sidii swedishka buwaagtooda kale hadda librarida haddaad tagto waa maximum soddon buug baa helaysaa kuwa ciyaalkana iska badaaba ciyaalka marka buwaagtooda mar walba way kooban yihiin aad bay u yaryihiin for example soomaalida hadda haddaan aragno waxaan dhahnaa way ciyaal jecel yihiin qof walba soomaali markaa la hadashid ciyaalka sidee yihiin ciyaal baa laga hadlaya all the time laakiin ciyaal lama lama support gareeyo ama aan sida dhahaa waqti lama geliyo waqti lama geliyo ama waxa ay u baahan yihiin oo kale waqti lama geliyo tv-ga waxaa laga fiirsanayaa idaacad iyo fadhi ku dirir all the time yani entertainment wax u ah ayaga marwalba ma soo galaan andaas waa waxaan u baahannahay inaan inaan bedelno midda kale waxaa jirta ubadka laftooda waxay ku nool yihiin bulsho aan u ekayn muuqaal ahaan ciyaalkuna yaraan bay kasoo bilaabaan ay dareemaan markii xanaanada la geeyo inay ka duwan yihiin dhalinyartan kale ama ciyaalkan yartimaha cad ee indhaha bluuga leh marka ilmuhu wuxuu isweydiiyaa in inaan isagu caadi ahayn xusan oo kale u noqon waayo laakiin taas waxaa bedeli karta in guriga ilmihii uu daawado muuqaaladan madadaalada ah laakiin ayaga u eg taas idinku ka duulaya wax kalaad samayseen markaan ciyaal helay wiilka ugu weynaayo marka xoogaa soo kara laba sano markay jiraanba youtube iyo waxyaabahaasi jecel yihiin animation waa wax caadi ah ciyaalka dhan wada jecel yihiin so animationka wuxuu daawanayaa swedishki ingiriis russian anything markuu ku imaanaya cunuga asagoo heesihii ku heesaya russian ama spanish waxaas leedahay why not luqadayna luqadayna maxay u jiri ladahay waa fiifiiriyey maysan jirin and then waxaan ognahay ciyaalka markay waxyaabahaasoo kala daawadaan all the time waa ciyaal cadaana identity crisis baa ku dhacaya because ayaga waxay isu moodaan automatically inay swedish yihiin ama cadaan yihiin because halkaanay ku dhasheen banaankii waxay arkayaan cadaankii tv-ga cadaankii and so on marka taasna waan rabnay inaan bedelno waxaan idhahnay tan ma soconayso waxaa markaa samaysan wax la yidhahda nuna t v nuna t v nuna t v oo animation ah oo sidii kuwa europeanka yani heesaha ciyaalka ay ay garanayeen ah yani the melody waxaan ku saarnay af soomaali marka ciyaalka asagana wuu ku heesaya laakiin waxbaa lagu barayaa meeshaan cunuga ma aha wax iska hees ama iska madadaalo ma aha xisaabaa lagu barayaa kalaro shapes everything marka waalidiin badan baa noo soo qora soo badiya wax fiican baa sameynaysaan insha allah waana wadina ayadan hadii la yirahdo waayo heestii ay ku barteen in cadaan ay qaadayaan ciyaal cadaan ah ama sawir gacmeed cadaan ah ayaa hadda isagoo soomaaliya laxankiina sidii uu leh ayaa waxaa qaadaya filin kartoon ama muuqaal iyagoo eeg iyaga u eg ha marka waa muhiim inay ogaadaan aniga different baan ahay laakiin waxba igama qaldana qof walbana muxuu ah waxba kama qaldano laakiin waa inay ogaadaan inay difference ay jiraan yani from the beginning sidiisu cunugaadhow markuu labaatan ama soddon jiro waa jiraan kuwa hadda jiro oo cadaan isu maleeya qof cadaan cadaan ahbu ku dhahayaba qaarkood way jiraan qaladkooda ayaga ma aha yani waa the norm meesha sidii loogu nool yahay caadiyatan ay tahay waxyaabahaas baan rabnaa marka inaan bedelno insha allah nuna t v waa caruurta ayuu gaar u yahay kitaab kale ma caruurtu gaar u yahay my kitaab kale caruurtu gaar u ahaan lahaa laakiin hadda ma aha because from the beginning waxaan kasoo saarnay the foundation waxay ahayd ciyaalka inaan inaan u sameyno meel ay wax ka baran karaan ka dhegeysan karaan ka akhrisan karaan kadibna waxaan aragnay inaan u baahannahay even soomaalida kale bugaagtooda marka bugaagta calashan xataa qofka weyn oo kale imka anigoo kale haddaan u baahdo waan geli karaa waan ka dhegeysan karaa yes waanan ka akhrisan karaa waana ka akhrisan kartaa muuqaalna waan ka daawan karaa muuqaalna waan ka daawan kartaa muuqaalna waan soo gelin doonaa insha allah podcastna wuu ku jiraa xitaa codka ubax of course adna waa ku maasan tahay podcast sidaada kale inaan anagana aan helno
wax la yaab leh wixii ku bilaabmay xelka xaafadda gurigaaga dhexdiisa adigii ubadkaaga inaad in bulshadii soomaalida oo dhan ay u gudubto haddana saa ku miidaan joognay marka africa u gudbaysaa nairobi maxaa ka dooneysaan nairobi international book fair baan ka qaybgalaynaa abka markaan soo saarnay kadib baan waxaan ogaanay tan inaysan ku yani ku harayn soomaali kaliya illiteracy wuu jiraa africa dhan everywhere marka taas baan aragnay inay ayadana dhib ka jirto dad baa muxuu ahaa nala soo xiriiray oo dhaheen yani why not anagana nona t v wax kale xitaa dad baa ku dhahaya anagana aan ka dhigano ethiopian ama kenyan ama swaxili ayaga xitaa yani ma jiraan ayagoo badan because anaga we already exist marka taas baa ayadan nagu khasabtay inaan luqado kale soo gelino so we said why not hadda marka waxaa nala soo xiriirtay saddex different book book publishers ama maktabado marka hal baan hadda la shaqaynaynaa inta kalena waan sugaynaa insha allah
markaad eegto howlaha qabanaysaan ee ka bilaabmay guriga dhexdiisa yes banaanka maanta usoo baxay ilaa afrika doonaysaan unu wada gaadho tamar badan buu idinka baahan yahay howlo badan buu idinka baahan yahay sax family ahaan de waa dad eh, haddana shaqaysanaya howlihiini kale qabsanaya baa tihiin yes oo inta ay bulshada ama qoysaska kale isuu dhin la degan qabtaan ayunba haddana aan qabanaysaa qabanaynaa tanna waa saayid yes Eh, markay u yar tahay waxaa laydinka rabaa Mm.
dhaqaale aad u badan buu ay ku Yes.
kacayaan howlahan sax ma u raadiseen maalgashi Mm. Eh, maalgashi maan u raadin weli anaga muxuu ahaa is- soo maalgelinay ilaa iyo intaan en, eh, wakti iyo iyo iyo lacagba qarashba because hadda saddex sano afar sano baan wadnaa ilaa haddana muxuu ahaa wax diyaara ma jiro yani abka of course waa diyaar laakiin wuxuu u baahan yahay in in lasii habeeyo more upgrade lagu sii sameeyo so marka wax walba anagaa sameynay ilaa iyo hadda way jiraan qolooyin idinla soo xidhiidhay Mhm.
tusaale ahaan laakiin qaarkood aad diideen inay maalgashi sameeyaan Aha.
maxay tahay sababta Eh, sababta waxaa weeye en, um, this is uh, waa african app ama somali app en, um, qof en, hadduu soo galo kale en, ra'yi kale haysta ama ra'yi kale kaa qababa already yani kaasoo kale ma dooneysid anaga marka waxaan doonaynaa qof en, eh, higsiga aan aan aan leenaho kale nala leh yani qof fahmaya meeshaan u soconno Em, hadda for example kuwa cadaana jira muxuu ahaa oo interest na tusay oo yidhaahdeen yani waa rabnaa annagana aan idhaahnay bal noo suga wax yar because waxaan doonaynaa annaga qof smart money haysta not only the money yani connection yaal kale leh meelo kale lagu xirxiriiri kara aan aan shaqada si usii fududato una sii socoto midda kale waxaad diidaysaan baan umalaynaya inay saameyn ay ku yeeshaan of fikirka course of course hadda qur-aan aa soo gashanaysa wuxuu qori karaa ma soo gelinaysid Eh, ka- wuxuu naqanaya uu ku dhihi karaa religious app ma aha book app for example yani marka of course qofkan hadduu lacag dhiibtay waxna meesha ka leeyahay ra'yigiisa waa inaa muxuu ahaa, aa- aa- ixtiraamtay sama ahaa yes marka waxaa jira dabcan dee een, maalgashiga cid walbaad samayn kartaa yes Een, swedishkoo keliya kuma koobna ama kuwa gaarka ah ee aad diideen yes dunida islaamka iyo soomaaliduba kamid tahay Mhm.
weli xidhiir ma la samaysaan iyaga my uh, connection sidaasa ma haysano en, eh, laakiin hadday jiraan haddii anaga nala soo xiriiraan oo kale aan wada aragno eh, isfahmi karno then why not laakiin mid walba ma aha kaliya lacag Eh, waxa weeye network everything networka ka weyn maanta En haddii network badan la leeyahay yes marka imika siyaabaha networkda lagu samaysta waxaa kamid ah inaad banaanka loo baxo bulshada lala kulmo dabcan Mhm.
waa mid kamid ah yes siyaabahaas Mhm.
nairobi baad tegeysaan Mhm.
Een, taas marka laga tago wadamada kale amaba gobolada kale ee soomaalidu degto Mhm.
Ee, ama dhulka soomaalida meesha doonaba ha ahaa Mhm.
weli ma tagteen May. Eh, muqdisho maanan tegin weli En, eh, sidii aan ugu soo guuray eh, ka hor ma- eh, kadib ma tegin laakiin eh, hargeysa baan joognaa hargeysa baa waxaan ku leenahay xarun En, eh, bu- waxaa la yidhahdaa hargeysa book fair labada sano ugu dambeysa waa ka qayb galnay dad badan baa muxuu ahaa noo yimaaday oo feedback wanaagsanna tusay and everything Eh, eh, 10,000 people way soo dejisatay maanta so and we are growing every day so marka hadda waa free laakiin of course tan waa business uh, in the future insha allah lacag baan rabna inaan ka dhigno laakiin eh, way wada gaari doontaa soomaali kaliya maan rabna inay gaarto yacni africa dhan anaga africa waay targetkeena iyo eh, meesha aan doonayno cabdi muqdisho waxaad ka timid adiga oo yar oo iskuul u xiise qaba Mhm, laakiin iskuul aan ka helin mhm.
waa dagaal baa dhacay markii waa kugu dambeysay yes dhowr iyo soddon sano kadib oo maanta la joogo Mhm.
cabdi kale weeyaan cabdigan Aha.
cabdigii ay taqaanay muqdisho berigaas Aha.
ma aha ma waa cabdi u fikiray inuu afrika tacliinta wada gaarsiiyo mhm, oo uu ka sh- uu magaranaysaa uu dhaafayba heer exactly oo naftiisa iyo qoyskiisa ee soomaali dhaafay oo uu afrika maraya aha
marka u horeysa ee aad noqoto muqdisho ku noqoto Aha.
haddiiba aad qof ka soo qaaday inay muqdisho tahay aha oo is wareysataan aha maxaad ku odhan lahayd yacni qof mise muqdisho lafteeda Ah, muqdisho lafteeda muqdisho lafteeda waxaan oran lahaa don't worry Eh, everything is gonna be alright and eh, caqabada adduunku wuu soo maraa Eh, laakiin mar walba the positive eh, wuu soo badataa everything is gonna be alright no problem waayo adiguba adiga u oreerada dib ugu noqotay yes adigaaba markhaati ah anaaba markhaati ah iyo dad kale Mm.
oo ayagana muxuu ahaa Mm.
waxyaabo kala sameeyeen of course waan jeclaan lahaa Ah, iswaraysi noocaasa inaan Ah.
markuu idin dhex marayo adiga iyo muqdisho ah.
inaan goobjoog u ahaado laakiin wax laga yaaba inaad iga Insha qarsataan Allah, ah.
aa meel private la tagtaan moogtahay ah, ah, laakiin inta aan goobjoog u noqon doonin Aha.
waraysigaasi amaba is araggiina u ah, horeeya ah.
waxa aan u sheegaya inay- inaad buug soo wato Ha, waa doonaya inaan buugga Haye.
soo saaro Haye, waa naftaada, buug eh, noloshaada.
ha ha buugi muxuu ahaa ilaa iyo dhowr sannadood aan eh, aan doonaya inaan soo saaro aan soo qoro insha allah isna waa imaan doonaa
waa sugaynaa insha allah waa waa hadalka waad noo gaagaabinaysaan waan arkaya Ha, laakiin waa sugaynaa insha allah ha, ha.
ugu dambeyn waxaan ku doonaa ku weydiiyo maxaad doonaysaa inaad waalidiinta kaga tagto ama qurbo joogta ha ahaado ama dalkiiba ha joogaan Ha, laakiin anyway oo adduunka aad joogtid waxaa waxaa fiican cunugaada ciyaalka waxaa waa waa waa macalimiinti waa laakiin annaga umalayn inaan wax barano laakiin ayaga inaan ka barano waa u baahannahay cunuga in waqti la siiyo Een, eh, badanaa annaga waxaan doonaynaa cunuga inuu na dhegeysto wax walba qabto laakiin adiga xitaa haddaa xoogaha isdejisid aad degeysatid yacni waa isku meelaa imaaneysaan isku yacni waa waa isfahmaysaan cunugina in eh, la saaxiibtid Mm, just like I do.
sax Een, dhanka kalena waxaan leenahay qoraayada Ha.
Een, eh, waad la soo xidhiiri kartaan kitaab cloud Yes, of course. Qof Routine.
walba nala soo xiriiri karaa anaga ha.
Mm.
And um, qoraya hadda bugaag badan waan haynaa laakiin qorayaashana haddii nala soo xiriiraan wada shaqayn jireed doonto and eh, bugaag badan ay oo yacni xiisa leh hadday haayaan oo kale everything why not Mm.
yacni appkan waa platform loogu talagalay any kind of somali lit- literature in lasoo geliyo Ah, ama quraan ama yacni diiniyan ama dhaqan ama everything yes ablika waxaa laga helayaa Ah, app store play store Eh, ha by the way muxuu ahaa eh, waxaa jira mid hore en, eh, ka upgrade baan ku sameynay so hadda dad qaar baa nala soo xiriiray yidhahda maxaa ku dhacay appkii marka ka- kii hore waa layska tuurayaa mid cusub baa haddana eh, lasoo dejisanaya mm, the same way yani get started gmailkaada and you are in mm. Een, cabdi hawlo waaweyn baan wataa mana doonayna waqti ay ka halamiyo Eh, you.
hawlo kalaad u cararaysaa yes Een, arrimo bulsho waaweyn weeyaan oo la u baahan in lagu garab istaago Yes.
waan kuu ducaynaynaa waana ku garab taaganahay aniga Amiin.
iyo mahadsanid reer codka ubax reer codka ubax Ah, waan ku Waa garab mahadsan taaganahay.
tihiin. Waa mahadsan aad iyo aad waqtiga ugu mahadsan tahay Waa mahadsan tahay.
asalaamu Aye.
calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye